Roobabkii dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa burburiyey markaska Alnuur ee magaalada Muqdisho oo ay arday badan cilmiga ka bartaan. Roobabka ayaa burbur u geystay goobtii ay seexan jireen ardayda iyo kutubadii ay wax ku baran jireen. Madarasada Alnuur ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa wax ka barta arday badan oo lagu baro cilmiga diiniga ah, waxaana wax lagu baraa si bilaash ah. Maamulaha madarasada Alnuur Cabdisalaan Sheekh Xasan ayaa ka warramaya burburka soo gaaray madarasada Alnuur isagoo ka codsaday cid waliba oo waxaysato in wax loo qabto ardayda wax ka barata madarasada Alnuur ee magaalada Muqdisho.
awalan ilaah ayaa mahad iskale waxaan joognaa maanta degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda loo yaqaano shilinta meel ay dadka wax ku bartaan oo layidhaha magaceeda madarasatu annuur oo arday fara badan aada u fara badan ilaa shan boqol arday iyo gaaraysa ay wax ku bartaan nimcadii ilaahay uu keenay oo roobkay ahayd ayaa saameyn ku yeelta sida idiin muuqato dhibaatadaasaa ka muuqata maashii wax lagu baranaya arday fara badan ay wax ku baranayeen roobkii ayaana saameeyey waa ilaahay mahaddiisa ilaahay anagu mahadnaqaynaa marka muslimiinta ee maqalkayna iyo codkaynaba uu gaarayo meel kasta daafaha adduunyada ay ka joogaan waxaa loo baahanyahay in meeshaasi dadkii ilaahay ixsaanka uu sameeyo xoole ilaah u dhiibay qof kasta wixii ilaahay u dhiibay inay kusoo tabarucdo ee meesha ay wax ku baxsato sidaad u jeeddaan marka meesha hadda dhisma ayaa ka socoto dad badan ayaana wax ku baranaya marka waxaa larabaa muslimiinta meel kasta ay joogaan inay dadkaa wax meesha ay ku baranayeen inay ugu kaalmeeyaan haddii ay alad dhismaa garaana waxaa aad noogu sii daran loo baahan yahay gogol ayaa loo baahan yahay marka wixii ilaahay kuu dhiibay inaad isku dayda wax ka bixisa ayaan rajaynaynaa dadka muslimiinta codkeena uu gaarayo qof kasto qofka kale xataa sabab hadduusan waxba awsan asuga haysanoo wax baxsan karin dadka walaalkiisa ee wax haysto arrintan ha la wadaago si markaas adiga oo baxsado ayay kuula mid naqanaysaa ajirka qofka uu ka helaya ayoo kale ayaad ka helaysaa